Barakacayaashan oo ku nool kaamka Laas Quran oo ku yaala duleedka waqooyiga magaalada Beledweyne ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in loo hirgeliyo goobo waxbarasho caruurtooda wax ay ku bartaan maadaama ay gaareen da'dii waxbarashada. Kaamkan ayaa waxaa ku nool carruur u badan agoon, rajo iyo danyar kuwaas oo gaaray da'da waxbarashada iyaga oo aan awoodin inay helaan goobaha lagu barto Qur'aanka Kariimka iyo waxbarashada aasaasiga ah. Qaar ka mid ah hooyooyinka dhala carruurtan ayaa raadiyo Waberula uga warramay dhibaatada waxbarasho la'aaneed ee ku dhacday carruurtooda iyagoo codsaday in loo dhiso goobo waxbarasho.
annagoo kaamka laas qurin degan oo aad ugu dayacan u baahan oo waxbarasho u baahan ee siiba aniga qataatan rajiya agoon ay meel ii joogaan xaafadda dhan ayay og tahay kaamka dayaciisa ummaddana waa u jeedaa annagana waa u jeednaa wax allaala waxaad noo heli kartiin oo ilaahay idinka soo qaaday inaad noo keentiin aan rabnaa insha allahu tacaala hadduu allah awoodda la ogolaado caashe cabdi careys ayaa lii yidhaahaa meel angeyna male dugsilaan dhignaa bis waxaas looma samayn laba laba sano iyo kalkoosna waa degannahay waxaan codsanaynaa wax allaala waxay walaalahayn haayaan inuu naloo keeno waxbarashaan rabnaa dugsiyaan rabnaa iskoolaan rabnaa ilaahay kuuma darnaade wax allaala wax iskaamka u baahan yahay oy ummadda u wada jeedaan u baahannahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaamkaan aad aan ku rafaasannahay waa ku dayacannahay waxbarasho ma haysanno waxaan haysanno ma lahan hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa wax walba in naloo keeno waa ku baa- waa ku dayacannahay kaamka laas qurun ku sugan kaamka laas qurun laba sano sanadkii saddexaad aan noo socdaan u malaynaa waxbarasho laguma haasto ama iskuul an noqoto ama an noqoto isbarasho waxbarasho oo qur-aan an noqoto wax lagu haasto ma lehino arday waxbarasho meel la geeya ma leh saasay gurbaanka noogu tumanayeen iskool ma geyni karno dugsi qur-aan ma geyni karno saa tabarba uma hayno awoodba uma hayno waxaan codsanaa ina dugsi qur-aan naloo yeelo ina dugsi iskool naloo yeelo Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa waxaa ku nool kaamo badan kuwaas oo aan lahayn goobaha waxbarashada aasaasiga islamarkaana u baahan in loo hirgeliyo si carruurtooda ay u helaan adeega waxbarashada.